wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda maamulka koonfur galbeed soomaaliya qaasim maxamed abuukar ayaa magaalada baydhabo ee gobolka baay ka daafuray kulanka dadweynaha ee abaabulka dakhliga gudaha maamulkaasi kulankan oo soco doona muddo laba maalin ah islamarkaana diiradda loogu saarayo nidaaminta dakhliga gudaha maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa ka qaybgalay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada baydhabo ee gobolka baay qaasim maxamed abuukar wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan kulankan maanta wasaaradda iyo ganacsatada magaalada baydhabo wuxuu ku saabsanaa sidii loo dardargelin lahaa canshuuraha dadkan loo wacyigelin lahaa inay bixiyaan canshuurta si dalka ugu gaaro horumar barwaaqo runtiisa aad la socotaan dowladda koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda maaliyadda waxay samaysay sanadii ugu dambeeyey horumar dhanka dhaqaalaha ah taasoo wax badan laga dareemay magaalooyinka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo sida horumarinta waxbarashada kaabayaasha dhaqaalaha amniga iyo kala dambeynta waxyaabahaasoo dhan waxaa suurtagelin kara haddii canshuurta dadka ganacsatada magaalada baydhabo oo runtii uu soo dhabar adeegay inay dowlad dhiska soomaaliyeed iyo midda koonfur galbeedba qeyb weyn ka qaateen markaasaad la socotaanba kulankan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada magaalada baydhabo uga wada shaqayn lahaayeen nidaaminta dakhliga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed